bismillahi raxmaan raxiim kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo beerula qodobada saaka ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid ah barakacayaal ku nool duuleedka beledweyne oo codsaday in loo hirgeliyo goobo waxbarasho kulan ku saabsan ilaalinta dadka baahiyaha gaarka qabaha oo lagu qabtay deegaanka arabsiya somalilan dhismaha waddo interloog ah oo laga dhagax dhigay degmada kaaraana deeq lacageed oo lagu wareejiyey maamulka isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo dibaddana waxaad ku maqli doontaan maalqabeenka elon mosk oo ka tegay shaqadii oo donald trump u magacaabay waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha shancaad ee sanadka labada kun labaatan iyo shan waxaad maqasheen qodobada ugu doorkaroon warka subaxnimo ee raadiyo beerulah kusoo dhowaada qodobadii aada maqasheen oo faah-faahsan waxaana warkeedila socodsiinaya saaka anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi barakaacayaasha ku nool duuleedka magaalada beledweyne ayaa codsaday in loo hirgeliyo goobo waxbarasho wariyana bilaal daahir waane ayaa warbixinta warkaan inoo haya
barakacyaashan oo ku nool kaamkalaas quran oo ku yaala duleedka waqooyiga magaalada beledweyne ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in loo hirgeliyo goobo waxbarasho caruurtooda wax ay ku bartaan maadaama ay gaareen da-dii waxbarashada kaamkan ayaa waxaa ku nool caruur u badan agoon rajo iyo danyar kuwaas oo gaaray da-da waxbarashada iyaga oo aan awhoodin inay helaan goobaha lagu barto qur-aanka kariimka iyo waxbarashada aasaasiga ah qaar ka mid a hooyooyinka dhalan caruurtan ayaa raadiyo beerula ugu waramay dhibaatada waxbarasho la-aaneed ee ku dhacday caruurtooda iyagoo codsaday in loo dhiso goobo waxbarasho annagoo kaamkalaas qurun degan oo aad ugu dayacan u baahan oo waxbarasho u baahan siiba aniga qataatan rajiya agoon ay meel ii joogaan xaafadda dhan ayay og tahay kaamka dayaciisa ummaddana waa ujeedaa annagana waa ujeednaa wax allaala waxaad noo heli kartiin oos ilaahay idinka soo qaaday inaad noo keentiin aan rabnaa insha allahu tacaala hadduu allah awoodda la ogolaado caashe cabdicareys ayaa lii yidhaahaa meel angeyna male dugsilaan dhignaa bis waxaas looma samayn laba sana iyo kalkoosna waa degannahay waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahayn haayaan inuu naloo keeno waxbarashaan rabnaa dugsiyaan rabnaa iskoolaan rabnaa ilaahay kuuma darnaadee wax allaala wax iskaamka u baahan yahay oy ummadda u wada jeedaan u baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaamkaan aadaan ugu rafaadsannahay waa ku dayacannahay waxbarasho ma haysanno waxaan haysanno ma lahan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku dayacannahay kaamka laas qurun ku sugan kaamka laas qurun laba sano sanadkii saddexaad aan noo socdaan u malaynaa waxbarasho laguma haasto ama iskuul an noqoto ama an noqoto waxbarasho oo qur-aan an noqoto wax lagu haasto ma lehino arday waxbarasho meel la geeya ma leh saasay gurbaanka noogu tumanayeen iskool ma geyni karno dugsi qur-aan ma geyni karno saa tabarba uma hayno awoodba uma hayno waxaan codsanaa ina dugsi qur-aan naloo yeelo ina dugsi iskool naloo yeelo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxaa ku nool kaamo badan kuwaas oo aan lahayn goobaha waxbarashada aas-aasiga islamarkaana u baahan in loo hirgeliyo si caruurtooda ay u helaan adeega waxbarashada
aada buu u mahadsan yahay wariyeenna bilaal daahir waane oo warbixinta warkaasi nala socodsiinayay kulan ku saabsan ilaalinta dadka baahiyaha gaarka qabaha ayaa lagu qabtay deegaanka carabsiyo wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ayaa kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ilaalinta dadka baahiyaha gaarka qaba u qabatay dadka deegaanka carabsiyo kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada somalilan maamulka deegaanka carabsiyo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdishakuur maxamed cabdi agaasimaha waaxda waxbarashada baahiyaha gaarka ah ee somalilan iyo agaasimaha waaxda waxbarashada dadban ee somalilan umulkheyr xasan xuseen ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka maanta waxaan u soconnay wacyigelin guud oo ku saabsan ardayda baahiyaha gaarka qaba oo runtii ay tahay inaynu si guud gacmaha isku qabsanno ugana shaqayno inaynu ardayda walaalaheen ee waxaynala baranaya ama nala deegaanka ah ama nala iskuulka ah ama guryahaba aynala joogaa inaynu ula macaamilno sida caadiga ah eed ula macaamisho ardayga aad saaxiibka la tahay aad kasoo dhawaysato si gaara usoo dhawaysataan waxaa idinka codsanayaa haddii ay jiraan inaad soo dhawaysaan inaydaan faquuqin in haddii waxbarashada ay idinkula dhacaan ay idinka idiin sheegaan baahida ay qabaan hadday tahay inaanay sabuuradda aad u arkayn hadday tahay inaanay casharka aad u maqlayn inaad ka caawisaan oydaan marnaba dacaayad uga dhigin saasaa idinku wacyigelinayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin dadka baahida gaarkaa leh waxaa loo qaybiyaa saddex iyo toban nooc saddex iyo toban nooc loo qaybsamaa indhaha iyo dhegaha iyo gacmaha iyo lugaha oo qura maaha waxaa jira dad aamusan oo markay dhashaan aan hadlin soo ma jiraan carruur aamusan oo la yidhahdo hadalkii bay baran waayeen waxaa jiroo kale carruur ilaahay siiyey maskaxibeed aad iyo aad u fara badan oo casharka aan akhriyin oo ciyaar badan maaragtay weli ciyaalka ciyaal aan casharka akhriyin inta badana galaaska ku keena madartay qalqaali fara badan iyo ciyaar fara badan intixaankana ugu sarreeya soo ma jiraan waxaa jiroo kale carruur oo waxbarashadu ku adag tahay oo aan waxba qorin buugga haddaad eegtana aan madartay hal xaashi wax ku qori jirin soo ma jiraan iyaguna waay haddaba aan qaybiyo saddex iyo tobankaa nooceen sheegay afar ka mid a dadka baahida gaarka ale waxaa ka mid a urta dhadhanka maqalka iyo indhaha dadkii baahida ka lahaa indhaha dadkii baahida ka lahaa dhegaha dadkii madaragtay dhadhankoodu xadidnaa iyo dadkii aan urtoodu aada u shaqaynin afartaa waxaa la yidhaahdaa afarta dareen wadayaasha wax ka qaba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka arabsiyo ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta ka socotay wasaaradda waxbarashada somalilan iyaga oo bogaadiyey hawsha ay u hayaan bulshada wuxuu daaran yahay ardayda baahiyaha gaarkaa leh markaa arday marka laydila arday baa baahiya gaar leh kolley waad isweydiinaysaano waxaad leedihiin baahiyaha gaarka tolow muxuu yahay arday baahiya gaar leh haddaad maqasho waxa weeye arday ama dhegaha maqalkiisu xadidan yahay oon si fiican waxu maqlayn ama araggiisu xadidan yahay oon waxba arkayn ama calaamado ka muuqdaan jirkiisa sida lugaha ama gacmaha oo kale ardaygaasi marka waxaa la odhan karaa waa arday baahiya gaara siday noo sheegtay fadxiiba iska daa ardayda ee waalidiinta guryaha ku haystaaba ka baqa inay dugsiyada geeyaan laakiin dadkaasi haddii waxbarashada la siiyo waa dadka ugu wanaagsan inay waxbartaan waa dadka ugu akhlaaq badan waxa weeyaan ardayga baahida gaarkii waxaa jirta arday kula dhigta oo kula mida oon kaa duwanayn laakiin maqalkoo kale ka yar duwan adiga kaa duwan ku kaa duwan lug ama gacan oo kale kaa duwan oo inaanad odhanin ardaygaasi aanad adigu ku sheegin wax kale waa arday waa arday waa kula mid oonad odhan kani waa laangale kani waa dhagoole kani waa wax waxa weeye qof kastoo insaani qadarin buu leeyahay aad sidiisa u qadariso wuu kula mid yahay ardaydu waa isku wada mid baahida gaarkaana waa dute rabbi uunbaa kala duwanaanshaha keena kuw qofku samaysta maaha kulankan ayaa kaalin weyn ka qaadan doona sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee deegaanada somalilan dhismaha waddo interlog ah ayaa laga dhagax dhigay degmada kaaraan sacdiye maxamed maxamuud ayaa warkan inoo haysa
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye ayaa dhagax dhigay waddo interlog ah taasi oo laga hirgelinayo waaxda faanoole ee degmada kaaraan munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani maxamed odayaasha dhaqanka agaasimayaal iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani maxamed ayaa ka waramaya dhagaxdhigga wadadan
isbuucadda isbuucadda gudihiisa ahaa ayaan sii sii wadda ka dhagax dhignay oo interlooga shaqadeeda socoto waxaana ka ballan qaadnay maalintii aan dhagax dhigaynay inaan al-shareecana aan mar dhow dhigi doono intaa kaliya ma noqon doontee waddooyin kale ayaan dhagax dhigaynaa mar dhow insha allah waxaa naga go-an maamulka degmada kaaraan annakoo iskaashaneen iyo shacabkeenna waxaa naga go-an dhagax dhig iyo xarag jar iyo in kaaraan ee horumar gaarta ayaa naga go-an bulshadan way u diyaarsan tahay mudana guddoomiye inay horumar gaarto ee waddooyinkeedu quruxsato insha allah waxaan rajaynaynaa waddadan baahi badan ayaa loo qabaa ganacsiyo badan ayaa ka furan dadka mitiraadka ku jiro labada mitir iyo mitir ku jira inay ka baxaan waddadana ee noqoto waddo ganacsigeeda iyo isku socodkeeda oo hagaagsan inuu noqdo dadkana waxaa loo baahan inay adkaystaan insha allah annakana waxaa naga go-an inaan kor joogtay doono shirkaddana aadaan ugu mahad celinaa fooley oo wax badan ka qaadata degmada kaaraan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye ayaa ku boogaadiyey maamulka iyo shacabka degmada kaaraan isku tashiga ay ku dhisayaan waddooyinka xaafadaha taasi oo qayb ka qaadanayso bilicdii horumarka degmada dhismooyinka wadaha waddada ama ha noqoto dadka waddada ku jira ama ha noqoto lacagta iyo qarashka la bixinayo ama ha noqoto ka qayb qaadashada guud oo waddada markii la dhiso kadib bilicdeeda iyo nadaafadeeda in la ilaaliyee xaafadda iyo dadka deggan ayaa horta kasbada maamulka inay waddooyinka qurxiyaan ayagaa u yeerta ayagaa garab istaaga maamulka marka reer faanoole waxaan rajaynayaa waddadaanu dee dabcan waa waddo hadda guddoomiyihii gobolka halkaanu degan yahay waa u jeediin dabcan waddo muhiima muuqata oo hadda haddii la dhiso maalintaasaad ogaan doonteen guryahaanu qaaliyay noqonayaan qurux kaliyahay noqonayaan bilicdoodaa soo baxaysa marka waddadu macno weyn ayay leedahay waa aragteen xaafadaha kale oo interlogu dhex maro quruxda iyo bilicda ay leeyihiin waa aragteen wadadan ayaa waxaa dhibaato badan ku qabay bulshada iyo gaadiidleyda isticmaala maadaama wadadan saa'id u burbursaneyd
aada bay u mahadsan tahay sacdiya maxamed maxamuud oo warbixinta warkaasi nala socodsiinaysay deeq lacageeda ayaa lagu wareejiyey maamulka isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo weriyaheena xawluul aadan xuseen ayaa warkan inoo haysa
musharaxa madaxweynaha galmudug liibaan axmed xasan ayaa deeq lacageed oo dhan shan iyo labaatan kun ku wareejiyey maamulka isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo si loogu dhammaystiro adeegyada caafimaad ee isbitaalka isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka jiray baahiyo loo qabay dhammaystirka adeegyada caafimaad sida raajada iyo qeybta hooyada iyo dhallaanka musharaxa madaxweynaha galmudug liibaan axmed xasan ayaa ka waramaya deeqdan isagoo dhakhaatiirta ugu baaqay inay qarash fiirin balse ay u adeegaan bulshadooda qof muslina oo dhibaataysan oo la badbaadiyo wax ka weyn lama arko caafimaad ahaan loo adeego marka waxaan rabaa mar kasta shaqaalaha iyo kalkaaliyayaasha iyo caafimaadka inay xisaabta ku daraan bishaar macno ma lahan inay ilaahay dartiis dadkaas ay ugu shaqeeyaan qofka inaa adeeg fiican u qabatid aa u naxdid oo u naxariisatid qof xanuunsan waa dhibban yahay oo aa u naxariisatid oo soo dhowaysid oo hadal fiican kula hadashid waa shaqadaa qabatay laa waajib calaa shukri weeye aniga waxa aan qabtay oo deegaanka u qabtay waa deegaankaygi waa anigoo u qabtay xaafadahaygi weyaan iyo dadkaygii iyo ehelkaygii marka arrintaas waxaan isleeyahay bogaadin badan ma lahane waa shaqan hore uga soo gaabiye waaye qaar ka mida maamulka isbitaalka dhakhaatiirta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa u mahadceliyey musharaxa madaxweynaha galmudug liibaan axmed xasan
deeqda oo noogu deeqay oo ah muxuu ahaa inuu noo iibiyo raajo waana runtii waa wax aan soo dhaweynayno waxaa runtii culays ka jiray oo waxyaalaha haddana saaran ka mid ah oo u baahan in wax nagala qabto si guud ahaan culays wuxuu ka jiraa qaybtan bukaan socod eegtada oo runtii meesha ay ku shaqayn jirtay culays badan ka jiray oo laisugu keenaya dad ka badan boqol qofood ama boqol iyo konton qofood markiiba isku imaanayeen jawaabay liibaan axmed xasan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay miisaankaaga xasanaadka ha kuu saaro taariikh kale oo la sii akriyay isbitaalkaani uma baahna inta ka faa'iiday waa la yaqaanaa inta ka faa'iiday iyo sida looga faa'iidaystay waxaan isleeyahay waa soomaaliya musharax madaxweyne waxaan leenahay waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waana mudnayd inaad yeeshid waana kaaga malaynayna inaad samaynaysid waana kaaga mahad celinaynaa waana kaaga ducaynaynaa waxaan kaloon weliba aan ku darsanaya oo aan saakay rabaa inaan ku darsado madaxweynaha markaa kusoo baxday waa kusoo baxaysaa insha allah oo aad dalka xukuntid sitiskaana waa inaad keentaa waa kaa sugaynaa deeqdan ayaa wax badan ka bedeli doonta isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo taasoo lagu dhammaystiri doono qeybaha ka dhiman
aada bay u mahadsan tahay xawluul aadan xuseen oo nala socodsiinaysay warbixinta warkaasi weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyo beerula akhbaaraadka dibadda ayaa noo dhiman hase yeeshee waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha haddii aan ku biloawno tartanka kubadda cagta ee macalimiinta qaar ka mid ah iskuullada magaalada beledweyne ayaa si habsimi leh ugu socda garoonka buulaxaabley kulan aada u xiiso badan ayaa galabta waxa uu dhex mari doonaa iskuulka mujamac iyo iskuulka ibraahim seedow goobta ama garoonka lagu ciyaari doono buulaxaabley saacaddu markay tahay toban saaci bar hadduu alle idmo xubintiina waa ingeyntaa
sacab sacab badan ha loo tumo bartuwaa garoon ku caddii ciyaaraha barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumar
markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerula xubinta waxaynu ku eegaynaa qiimaha la iibiye sanjibiisha haddii aan ku hormaro kiishka sanjibiisha boqol sagaashan labo doolar haafka ayaa la iibiyaa sagaashan lix doolar rubaca sanjibiisha afartan sideed doolar tuminka ayaa la iibiyaa labaatan iyo afar doolar kiilada sanjibiisha ayaa la iibiyaa qiimo dhan shan doolar nuskiilada ayaa la siiyaa laba doolar iyo bar xubintiina waa intaa
aada bay u mahadsan tahay sacdiya maxamed maxamuud oo nala socodsiinaysa xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerula markaana akhbaaraadka dibadda bilinaarka ah elon musk ayaa bartiisa bulshada x ee hore loo oran jiray twitter-ka kaga dhawaaqay in uu ka tegayo shaqadii uu u magacaabay madaxweynaha mareykanka donald trump oo ah xubinimada guddiga qarashka dhimista ee mareykanka alan mask ayaa sheegay in waqtigii loo qorsheeyey ee ahaa in uu ahaa shaqaale dowladeed oo gaar ah uu dhammaaday waxaana uu ugu mahad celiyey donald trump fursadda uu siiyey waxa uu gacan weyn ka geystay ololo ballaaran oo lagu dhimayo baaxadda tirada shaqaalaha ee dowladda mareykanka islamarkaana kumanaan ka tirsan shaqaalaha dowladda shaqada laga ceeriyey arrintan ma ahan mid lama filaan ah waxayna ku soo beegantay maalin uun kadib markii uu alan maski dhaleeceeyey gundhiga sharci dejinta ee ajandaha donald trump waxa uu kaalin weyn ka qaatay isbedelada uu maamulka donald trump ka waday dalka mareykanka warkii subaxnimo oo aad ka maqlaysa raadiyo beerulaha dhegeystayaal subaxnimada waageynta waxaana warka idinla socodsiinaya aniguah maxamed yuusuf cabdulaahi inta warkaa mid lamid a dib ugu kulmi doono sida iyo nabadgelyo